ma hadda kood rabi baa iska leh ma hadda labaadneh hadda waad garanaysiin qofka iska leh wanaaggaa iyo sharaftaa iyo maanta waxa meesha loo fadhiyo maxamed daahiye wax badan buu naga mudan yahay siduu cali sheegay ama qof ka horran jiray in taallo loo dhiso yuu astaahilaa arrintaas sax weeyaan maxaa yeelay afar kun iyo siddeed boqol iyo soddon qof oo maanta meel ay ku xisaabsan aan jirin oonan safri karin shaqo qabsan karin muxuu ahaa xitaa akawunt aan furan karin rag waxaad og tihiin ganacsato ohoo lacag haastaan oo laakiin lacagto dad kale ay gacanta ku heenoo xataa ayagaan shaqaysan soo ma jiraan oo wakiil laga yeh dadaal weyn iyo juhdi baa lagu bixiyey marka waxaan rabnaa kuuraha in la jarto oo oo laga faa'iidaysto kuuraha wakhti yar baa soo hare waxaa soo haray afar iyo toban beri baan fili laba usbuuc baa soo hartay marka kuuraha ha la jarto jiifafkana sida u dhaqsi badan inay kuurahada kibaandhaha dadka ay u siiyaan oo iga faa'iidaystaan maxamed daahiye wax badan buu naga mudan yahay siduu cali sheegay ama qof ka horran jiray in taallo loo dhiso yuu astaahilaa arrintaas sax weeyaan maxaa yeelay afar kun iyo siddeed boqol iyo soddon qof oo maanta meel ay ku xisaabsan aan jirin oonan safri karin shaqo qabsan karin muxuu ahaa xitaa akawunt aan furan karin rag waxaad og tihiin ganacsato ohoo lacag haastaan oo laakiin lacagto dad kale ay gacanta ku heenoo xataa ayagaan shaqaysan soo ma jiraan oo wakiil laga yeh arrintan marka arrin si fud loo qaadan kara maaha annaga waxaan ugu kalif inaan inta imaanno gaarisna joogno xarunta ka qayb galno miisaanka ay leedahay arrintan iyo culayska ay leedahay nugu kaliftay inaan inta imaanno marka waxaa la rabaa qofka bini'aadamka inuu mahad celiyo maheshiimuwa daahiye shaqadii aad qabato waan kaaga mahad celinaynaa annagana waan kugu kabneen hurdaan kuu diidno afar labaatan saac intay wax mari hayaan intuu asaga wareegaya annaga waan la hadlayno marka waxaad ogaataan arrintan arrin si sahlan ku imaata ma aha waxaa maanta taale in loo dhiso mudan haddii taale la dhisi karo oo diinteena ayna ogolaan lahayd weheshiima doctor daahiye waa ninkii maanta taale aan u dhisi lahayn shaqadan u qabteen waxaan run la sheegay inteena meesha joogto faraa qoxtii ninba si u saamaysay haddii adaga ku jirin walaalkaa maabtay ama eedyada ku jirtaa markaa mheshiimuwa doctor daahiye we really appreciate your kind of effort meel walba oo fursad uu ka helo mudanaheena hadda ku jira maxamed daahiye maalin walba meeshuu fursad ka helo mar walba uu ka hadlaayo oo kabandhada farahan uu ka hadlaayo marka taa mudnaan gaar buu ku leeyahay waana ku mahadnaqaynaa midda labaad oo kale rabanaan sheega xooay boonaa a c c sidii gabadhii walaashay ay tiri ruun insha allahu duulaayla kabandhada hadda inta noo imaatay shantan kun iyo soddon koorona haysanabo guddigoodoo mahadcelin baan ugu celin doonnaa dowladda duulaayiraaho waana ugu codaynaynaa mudanaha laga soo doortay dhadhaab yaa mahadda mudan annaga maanta waxaana mahadcelin weeye waad mahadsan tihiin intii la soo doortay m c a mbiga dowladdoodil way mahadsan tahay maanta waxaan annaga aad u faraxsannahay kibaandhihii soddon sano aan weynay ee maanta gacanta aan ku hayno ma haddaa sooma qabno ma haddaa ha la celiyo ilaahay baana maar iska leh badan oo la soo koobi karin emsayaasha meeshan ka soo qayb qaateenna shaqo badan bay agana nala qabteen maantana farxad ay u imaadeen emsayaasha dhammaan iyo umen reebta kimanugaas waan ooga mahad celinaya meeshan